warbixintan oo lagu wanqalay risk of relaps somalia crisis update oo macnaheedu yahay halis ay soomaaliya ugu jirto inay dhibaatadii ay ka soo kabanaysay ay dib ugu noqoto iyo wararkii ugu dambeeyey ee mushkiladda waddankaasi ka taagan ee bini'aadnimo ayaa lagu sheegay in xaaladaha wanaagsan ee hadda ka muuqda soomaaliya aysan ka dhignayn guul laga gaaray mushkiladdii waddankaasi la degtay warbixintu waxay sheegtay in xaaladda nolol maalmeedka caadiga ah ee dadka soomaaliyeed ay tahay mid sii xumaanaysa warbixinta waxaa lagu sheegay in ku dhowaad saddex milyuun oo qof oo soomaali ah ay ku sugan yihiin mushkilad bani'aadnimo konton kun oo carruurah ayay sheegtay warbixintu inay nafaqadarro ba'an hayso in ka badan hal milyuuna ay barakac uga maqan yihiin guryahooda tiradan ayaa marka la fiiriyo waxay aad uga wanaagsan tahay sidii ay xaaladdu horay u ahayd laakiin warbixintu waxay leedahay ma habboona in horumarka lagu cabbiro heer aan gaarsiisnayn heerka nolosha ee bani'aadamku uu xamili karo scott pawl waa la tali dhinaca arrimaha bani'aadnimada oo la shaqeeya hay-adda oxfam oo xubin ka ah isbahaysiga soo saaray warbixintan soomaaliya waxay muddo dheer ku jirtay buu yidhi mushkilad wax badan ayaana dunidu iska ilowday weliba xilliyo ay wajahaysay xaalado deg deg ah gaar ahaan sida xaaladaha ay hadda wajahayaan siiriya sudaanta koonfureed iyo jamhuuriyadda afrikada dhexe laakiin soomaaliya weli waxay baaqi ku tahay buu yidhi mushkilad qoto dheer waxay ka mid tahay soomaaliya meelaha ugu xun dunida ee ay ku noolaadaan haweenka iyo dhallaanka bowl waxa uu leeyahay marka gargaarka loo fidinayo soomaaliya waxa habboon in wax laga barto wixii horey dalkaasi u soo maray waa inaan wax ka baranaa buu yidhi wixii dhacay sanadkii labada kun iyo kow iyo tobankii oo aan ka daahnay jawaabtii nalooga baahnaa inaan bixinno oo aan ka bixinno digniin hordhaca oo soo baxaysay arrintaa ma wanaagsana buu yidhi laba boqol iyo lixdan kun oo qof ayaa u dhintay gaajo sanadka labada kun kow iyo tobankii buu yidhi waxaana isku dayaynaa inaan qayladhaanta jeedinno si aysan xaalad deg deg ah oo taasi la mid a oo ba'an aysan mar kale u dhicin inkastoo xaaladuhu ay ka wanaagsan yihiin sidii ay ahaayeen labadii kun iyo kow iyo tobankii ayaa la taliyahan oxfam waxa uu qabaa in sida ay hadda xaaladdu tahay aan lagu eegan karin soomaaliya labadii sannadood ee lasoo dhaafay buu yidhi xaaladdu way ka soo reynaysay laakiin waddanka badankiis waxa uu hadda si dhab ah u wajahayaa xaalad bani'aadnimo oo u baahan in si deg deg ah looga jawaabo in ka yar afartii qofba hal qof oo keliya ayaa galaangal u heli kara buu yidhi adeeg caafimaad magaalada kismaayo oo kale markaad fiiriso buu yidhi wax ka yar boqolkiiba toban mujtamaca ku nool oo dhan ayaan heli karin buu yidhi adeegyada ay u baahan yihiin waddanka oo dhanna soddon boqolkiiba oo keliya ayaa heli kara biyo nadiifa oo ay cabbaan buu yidhi master pawl waxa uu leeyahay waxaa jira sababo dhowr ah oo keenaya in soomaaliya ay mushkiladda ku sii raagto sanadba sanadka ka dambeeya sababtu waxay tahay buu yidhi xaalad deg deg ah ayaa ku raagtay soomaaliya mushkilad dhinaca maamulka ahna way ka jirtay waxaa kaloo jiray buu yidhi abaaro ku soo noqnoqday beesha caalamkana wax weyn iskama saarin buu yidhi sidii soomaalida si dhaba loogu caawin lahaa iyo sidii ay u heli lahaayeen gargaar dhisa adkaysiga mujtamaca kana saara mushkiladda xagga cunnada ee daba dheeraatay warbixintan ayaa sidoo kale sheegaysa in boqolkiiba siddeed iyo siddeetan lacagta ay gargaar ahaan u baahan tahay soomaaliya inaan la bixin waxayna intaasi ku dartay in gargaar dhan siddeed boqol laba-iyo labaatan milyuun oo dollarka maraykanka ah in weli soomaaliya ay u baahan tahay warbixintan ayaa hoosta ka xariiqaysa meelo badan oo ay hay-adahan ka walacsan yihiin sida caafimaadka iyo gacanka hadalka ku salaysan jinsiga oo warbixintu ay sheegtay in lixdii bilood ee ugu horreysay sanadkii labada kun saddex iyo tobankii ugu yaraan siddeed boqol oo kiis la diiwaangeliyey tirada dhabta ah siday u eg tahay waa ka badan tahay buu yidhi inta lasoo wariyey maxaa yeelay arrimaha noocan ka hadalkooda ceeb ayuu ka yahay soomaaliya gabdho badan oo la dhibaateeyeyna waxay ka baqayaan inay dibadda u soo baxaan oo ay sheegaan wixii ku dhacay nolosha soomaali badan ayaa ku tiirsan lacagaha ay eheladooda uga soo diraan dibadaha lacagtaas oo lagu qiyaaso inay u dhaxayso toddoba boqol iyo konton ilaa iyo laba bilyan oo dollarka maraykanka ah sanadkii si kastaba ha ahaatee weeraradii argagixiso ee kow iyo tobankii bishii sebtembar sanadkii labada kun kowdii ka dhacay maraykanka ayaa keenay sharciyo adag oo dhinaca lacagaha ah waxaa laga baqayay in xawaaladaha ay adeegsadaan kooxaha argagixisada bangiyada maraykanka iyo britain ayaa xiray akoono badan oo ay lahaayeen xawaaladaha
and members of the diaspora have been regularly supporting people. About 40% of bowl waxa uu leeyahay dad badan oo maraykanka ku nool iyo tiro ka mid ah dadka qurbaha ayaa si joogto ah u dirayey lacago ay ku taageeraan eheladooda qiyaastii afartan boqolkiiba soomaaliya hadda waxay ku tiirsan tahay buu yidhi dhaqaale ahaan lacagaha laga diro dibadda sida keliya ee lacagahaasi lagu diri karaana waa in la helaa bangiyo fududeeya oo helistoodu hadda ay adag tahay maraykanka iyo britain buu yidhi labadaba suurtagalnimada in lacagaha xawaaladaha lagu diro ay yaraato iyo in xawaaladaha ay adeegsadaan kooxo dembiilayaala ayaa runtii ah arrimo werarkooda leh buu yidhi war la xiriira xawaaladaha talaadadii lasoo dhaafay xubnaha aqalka hoose ee koongareeska maraykanka ayaa ansixiyey sharci xawaaladaha fududaynaya mudanayaasha taageersan sharcigan waxay leeyihiin wuxuu fududaynayaa xawaaladaha xerarna uu ku soo rogayaa hay-adaha lacagta ee aan bangiyada ahayn waxay ku sheegeen in arrintan ay farxad u tahay dhammaan jaaliyadaha qurbajoogta maraykanka isbahaysigan hay-adaha gargaarka ayaa ku baaqaya tallaabo deg deg ah oo loo qaado baahida bani'aadnimo iyo midda horumarineed ee soomaaliya waxay leeyihiin dunidu waxay halis ugu jirtaa in mar kale soomaaliya ay noqoto dal guuldarraysta